بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo toddobaatanaad ee suuratu aali cimraan ilaahay waxau ihi subxaanahu wa tacaala wamin ahli اlkitaabi man in ta'manhu biqinطaarin yuؤddihi ilayka waminhum man in ta'manhu bidinaarin laa yuؤddihi ilayk laa yuؤddihi ilayka ila ma dumta calayhi qaa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إلahay waxa u hi سبحaaنه ومiن أهل الkitaabi kitaabka kuwii la siiyey ehelka u ahaa waxa ka mid ah man mid ayaa ka mid ah kaasoo in تأmanhu haddii aad ku aaminto biqintaarin xoolo fara badan haddaad ku aaminto yu-addihii kuu gudaya ilayka adiga wa minhum waxaa ka mid a kuwii kitaabka la siiyey man mid ayaa ka mid ah kaasoo in ta'manhu haddii aad ku aaminto bidiinaarin diinaar keliya hal diinaar haddaad ku aaminto laa yu-addihi aan kuu gudayn ilayka adiga ilaa maa dumta inta aad daa'imsan tahay mooyaane calayhi korkiisa qaa'iman xaal a tahay kii dul taagan yacni waxaa ka mid ah mid hal diinaar haddaad u dhiibtood ku aaminto adoo dul taagan oo ka qaada mooyaane aan kuu keenayn oo aan kuu gudayn allah waxau ihi daalik arrinkaas ammaano darrada ah iyo cadamu ladaa gudasho la-aanta ammaanadu waaqicun waxay ugu dhacday oo ay u xasishay biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen darteed bay u dhacday maxay yidhaahdeen laysa ma ahaanin calaynaa korkayaga fi lummiyiina ay fii sha'ni lummiyiin nimankaa ummiyiinta ah een ahlulkitaabka ahayn ee carab iyo wixii la halmaaleen ahlukitaab ahayn kuwaa arrinkooda nagama saara sabiilun wax waddo ah jid aanu ku dembaabayno naloo helayaa ma jiro oo macnaha waxa mubaax noo abay yidhaahdeen mar haddaanay ahlulkitaab ahayn oonay annakana waafaqsanayn waxaanu ka qaadno iyo waxaanu ka dilno iyo waxaanu yeelnaa mubaax bay noo tahay waa siday iyagu ku andacoodeen ee ay ictiqaadeen yahuuddu wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allah alle korkiisa waxay ka odhanayaan alkadiba been wahum yaclamuun iyagoo og inay been tahay ilaahayna waa ku been abuuranayaan oo been bay ka sheegayaan iyagoo og waxay sheegayaan been inuu yahay alla waxau idhi balaa haayoo dembi baa idinka saaran waa jawaabkii nafyiga ilan waxaa soo hormaray inay yidhaahdeen laysa calaynaa fi lummiyiina sabiilun nimanka ummiyiinta ah wax dembi inagama saaro waxaanu u geysano marka waxaa loogu jawaabay balaa haa dembi waa idinka saaran yihi oo macnuhu waxa weeyi ay calaykum sabiilun fi lummiyiin nimankaas ummiyiinta ah waxaad u geysataan dee dembi baa idinka saaran weeyi oo waa ku dembaabeysaan alla waxau ihi man awfaa ku kastoo oofiya bicahdihi ay bicahdi illaah ilaahay ballantii uu la galay ruux kastoo oofiyo buuxiya oo wataqaa alla ka cabsooda fa ina allaha alla yuxibu waa jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada rabbi waa jecel yahay ina aladiina kuwa yashtaruuna iibsanayee ku bedelanaya bicahdi illaah ilaahay ballantiisa ku iibsanaya wa aymaanihim iyo dhaarahooda ay galeen hamanaa qiimo qaliilaa yar lacag yar siisanaya ulaa'ika kuwaasi laa khalaaqa nasiib lahum iyaga uma sugnaanin oo fil aakhirati aakhira nasiib kumalo uguma sugna walaa yukallimuhum allah ilaahayna la hadli maayo hadal naxariis leh oo ay ku farxaan kula hadli maayo walaa yanduru eegina maayo ilayhim xaggooda oo ilnaxariis la ku soo eegi maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yusakiihim mana daahirinayo alleh oo daahirin maayo oo dunuubta ka daahirin maayo walahum waxaynay leeyihiin cadaabun cadaab baa ay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya haadihi alaayaat ilaahay waxa inoogu tilmaamay tabaaraka wa tacaala طabaa'icu ahli اlkitaab wainqisaamuhum walwaciid الshadiid aladii yantadiruhum dhaqamadii ahlulkitaabka iyo sida ay u qeybsameen iyo goodiga adag ee sugaya oo ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa ahlulkitaabka inay ka mid yihiin qaar ammaano leh oo haddaad xoolo fara badan ku aaminto kuu gudaya iyo qaar aan ammaano lahayn oo shilin haddaad u dhiibto hal diinaar aanaad ugu imanayn inaad dul taagnaatood ka qaadata mooye culimmadu waxay yidhaahdeen oo ay ku fasireen kuwa ammaanada leh waxaa loo jeedaa kuwoodii islaamay sidii cabdillaahi ibnu salaam iyo raggii la midka ahaa culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maye iyaga laftoodaa labada qayboodba lahaa oo iyagoo ahlulkitaab ah ayaa haddana qabla alislaam dee qaar ammaano leh oo wixii loo dhiibo loogu imanayo iyo qaar aan ammaano lahaynba way lahaayeen taasina waxay tilmaamaysaa cadaaladda iyo insaafka islaamka oo xataa ahlulkitaabkii baa loo qirayaa kuwooda ammaanada leh oo dee insaafku waa shay qaali a gaal iyo islaamba inaad cadli kula mucaamalootood kula dhaqanto waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo tilmaamay jur'atuhum calaa iftiraa'ihim cala allah wahum yaclamuun sida ay ugu dhiiranayaan been abuuradkay alle ku been abuuranayaan iyagoo haddana og oo u badrheedhaya beenta wayaquuluuna cala allahi alkadiba wahum yaclamuun waa badrheedh iyagoo garanaya ayay haddana alle ku been abuuranayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan waciidu man ishtaraa bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila goodiga adag ee ku soo arooray kuwa ku bedelanaya ballantii ilaahay ay la galeen iyo dhaarahoodii adduunyo yar siisanaya bicahdi illaah cahdullah waxaa looga jeedaa ballanta ilaahay kula galay dee iimaanka iyo inay rumeeyaan waxaa kaloo cahdiga looga jeedaa takaaliifta sharciga ah oo waajibaadka la saaray iyo awaamirta laga rabo iyo nawaahida loo diiday waa ballan ilaahay ay la galeen oo inay oofiyaan ay waajib ku tahay aymaantuna waa dhaarahay beenta ku marayeen si ay adduun u siistaan oo adduunyo ugu helaan oo waa ruuxii oo dhaar beena ku mara waxaan jirin uu garanayo si uu maal iyo adduun ugu helo ilaahay markaa waxa uu inoo tilmaamay goodiga adag ee ku soo arooray cidda ku bedelata ballantuu alla la galay iyo dhaartiisa waxa weeyaan qiimo yaroo adduunyo siista oo ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhirati walaa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamah walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim waa goodiyo mid walba ka kale ka daran yihi inaanay aakhiro nasiib iyo dheef ku lahayn inaan hadal naxariisle lagula hadlayn inaan il naxariisle ilaahay ku eegeyn inaan laga daahirinayn dunuubta cadaab daranna uu sugaayo oo loo diyaariyey waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ictiqaad alyahuud ibaaxata amwaali wa acraadi man laysa calaa diinihi min alummiyiin yahuud caqiida xumada ay ictiqaadsanaayeen ay aaminsanaayeen cidda aan la diinta ahayn ee waxay haystaan aan la haysan xoolahoodi iyo cirdigooda iyo dhiigooduba inuu mubaaxu yahay ayay aaminsanaayeen oo waa ka ilaahay kaga warramay inay yidhaahdeen laysa calaynaa fi lummiyiina sabiilun macnaha waxay waxaasoo dembiga u gelayaan waxay u haystaanba ciddii aan kitaabkooda haysan wax kasta inay ku samayn karaan oo dembi aanu ka raacayn ilaahayse waxa uu ugu jawaabay balaa dembi waa idinka raacaya ey calaykum fi lummiyiina sabiil aayaadkan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila sababu nusuul inay ku soo degeen ayaa ku soo arooray oo qur-aanka qaalibkiisu siduu u badan yahay waa ibtidaa'i sababi ma aha qur-aanku wuxuu u qaybsamaa ibtidaa'i iyo sababi ibtidaa'igu waxa weeyi wixii si hor lagu soo degay sabab la-aan ibtidaa'i baa la yidhaha waana haalib lqur'aan siduu u badan yahay sababina waxaa la yidhaahdaa wixii dhacdo ama sabab gaara ku soo degay marka aayaddan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila asbaab baa loo sheegay waxaa ka mid ah sababta waxa weeyaan bukhaariga ku sugan ee cabdillaahi bn mascuud uu yidhi rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam man xalafa calaa yamiinin liyaqtaطica biha maala laqiya allah wahuwa calayhi khadbaan fanaزlat hadihi اlaaya cabdullahi bn mascuud waxa uu yidhi rasuulku waxa uu yihi sala allahu calayhi wasalam ruuxa ku dhaarta dhaar si uu xoolo muslim ugu qaato si dulmi ah oo dowdarro ah beenna ugu dhaarta si uu xoolaha ugu helo kaasi alla wuxuu la kulmaa iyadoo ilaahay u cadhaysan yahay maalinta qiyaame waxaa markaa arrintaa ku soo degtay aayaddan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila ilaa aakhiri alaaya waxa uu yihi markaa intaa markuu cabdillaahi bni mascuud yidhi ayaa saxaabigii la odhan jiray alashcath ibnu qays ayaa waxa uu yidhi tilka alaaya alatii dakarahaa abu cabdiraxmaan ana sabab wuxuu yidhi aayadda abu cabdiraxmaan uu sheegay waa ibnu mascuude sababteeda anaa lahaa oo igu soo degtay arrinkayga oo waxa uu yihi waxa weeyaan ashcath ibnu qays ikhtasamtu ana wabnu cammi calaa bi'rin lii wuxuu yidhi aniga iyo in adeerkay ayaa waxaanu ku doodnoo isku qabsannay ceel anigu aan lahaa haddaan ashcas ahay fadahabtu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam markaa rasuulkaan u tegey baa uu yidhi oo aan arrintii uga dacwooday rasuulku markaa waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam hal cindaka shuhuud ashcasow markhaatiya ma haysataa faqultu laa waxaan idhi maya faqaala laysa laka ilaa yamiinuh waxa uu markaa rasuulku ku yidhi haddaba kuuma sugna dhaarta uu kuu dhaaranayo mooye wax kale ma lihid mar haddaanad markhaati haysan faqultu yaa rasuula allah idan yaxlifu waya'khuduh haddaa wuu iska dhaaran oo u aabba yeeli maayo oo dee wuu iska qaadan fanasalat hadihi alaaya ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila sababta labaad waxay ku sugan tahay iyaduna bukhaari oo cabdillaahi bnu abi awfa ayaa waxa uu yidhi waxay ku soo degtay aayaddani nin ayaa alaabtiisii suuqa keenay markaasaa waxa uu ku dhaartay waxaa inuu ku soo qaato uu ku soo iibsaday si ay uga socoto alaabta oo qiimaha loogaga qaato laakiin been buu ugu dhaartay fanasalat hadihi alaaya markaasay aayaddani ku soo degtay dhaartaa beenta ah ee badeecadda lagu socodsiinayo ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila halkaa markaa waxaa laga garanayaa yacni dhaarta inaanay wax fudud ahayn dadka suuqa ka ganacsada waxaa laga yaabaa ruuxu wallaahi intan aan soo siistiyo wallaahi intana iigu joogtaa wax fudud inuu arko laakiin hadday beentii toonay runka ahayn waa arrin culus oo cadaab lagu mudan karo waxa weeyaan badeecadduna bilaa baraka ay ku noqonayso alla waxa u ihi wa min ahli lkitaabi kuwii kitaabka u ehelka ahaa waxa ka mid ah man mid baa ka mid ah kaasoo in ta'manhu haddaad ku aaminto biqintaarin xoolo fara badan yu-addihii kuu gudaya ilayka adiga oon waxba kaa khiyaamayneyn wa minhum waxaa ka mid a ahlulkitaabkii man qaar baa ka mid ah ama mid ayaa ka mid ah kaasoo in ta'manhu haddii aad ku aaminto bidiinaarin diinaar qura hal diinaar haddaad ku aaminto laa yu-addihi aan kuu gudayn ilayka adiga ilaa maa dumta intaad daa'imsan tahay mooyaane calayhi korkiisa qaa'iman xaal a tahay mid dultaagan yacni waxaa ka mid ah kuwa haddaad hal diinaar u dhiibto adoo dul taagnaada mooye aanad ka helay daalik arrinkaas ay cadamu ladaa gudasho la-aantaa ammaanada iyo ammaano darradaasi waaqicun waxay ku dhacday biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen darteed inay yidhaahdeen sababteeday ku dhacday maxay ay yidhaahdeen laysa calaynaa fi lummiyiina sabiilun nimankaa ummiyiinta ah waxaanu ka gallo dembi nagama raacayo jid iyo waddanna loo raacaa korkayaga may ahaanin oo waxay yidhaahdeen laysa calaynaa korkayaga may ahaanin fi lummiyiina ay fii shani lummiyiin nimankaa umiyiinta een ahlu kitaabka ahayd carabtii umiyiinta ahayd iyo wixii la midka ahaa kuwaa umiyiintaa arrinkooda nagama saara sabiilun wax waddo ah macnaha jid aanu ku dambaabaynaa korkayaga ma saaro oo nimankaa waxaanu ka yeelaba waa noo mubaax oo dembi naga raaci maayo wa yaquuluuna waxay ka odhanayaan cala allah alle waxay ka odhanayaan alkadiba been way ku been abuuranayaan oo been bay ka sheegayaan wal xaal bay ku been abuuranayaan alle hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin oo ay garanayaan waxay sheegayaan been iyo iftira inuu yahay yaquuluuna waa baabu tadmiin oo waxaa la dhansiiyey bimacna aliftiraa oo wayaquuluuna ay yaftaruuna cala allahi alkadib ilaahay bay ku been abuuranayaan weeyaan wahum yaclamuun alla waxau idhi balaa haa oo dembi ayaa korkiina ka saaran umiyiinta ay calaykum fi lummiyiina sabiilun waa marka balaada laga macneeyo yacni kelimatu iijaabin bacda nafyi kelmad iijaaboo lagu sugayo nafyigaa hore debadii oo inta badan yacni waxay daba dhacdaa nafyi iijaab baan u faa'iideeya waxa ka dambeeya oo balaa ay calaykum sabiilun weeyi waa iijaabka ama ihbaat la sugayo inuu dembi ka raacayo culimada qaarkood waxay ku macneeyeen balaa bimacnaa bal oo kaba kaalayo idraab bay markaana noqonaysaa hadalkii hore laga soo guurayo oo ka kaalay la leeyahay bimacnaa bal alla waxa u ihi balaa haayoo dembi baa korkiina saaran oo idinka raacaya ay calaykum sabiilun fi lummiyiina man awfaa man ku kastoo awfaa oofiya bicahdihi ay bicahdi illaah ilaahay ballantuu la galay oofiya marka damiirka waxaynuu celinay allah waxaana loo celin karaa bicahdihi addoonka oo almuufi lilcahdi ka cahdiga oofinaya awfaada laga fahmayo oo almuufi ah kii oofinayey oo markaa macnuhu waxa uu noqonayaa man axadka awfaa oofiya bicahdihi isagu ballantiisa oofiya oo alla la galay laakiin waxaa awlaa maadaama allah hore loo soo sheegay xagga dambena laga sheegayo bicahdi illaah cahdiga alle in loo celiyo oo la yidhaahdo man awfaa ka oofiya bicahdihi ay bicahdi illaah ilaahay ballantuu la galay ka oofiya oo wataqaa alla ka cabsada in sidaa la yidhaahdo fa ina allaha alla yuxibu lmuttaqiin kuwa alla ka cabsada ilaahay waa jecel yahay mantuna marna waa shardiyo marna waa mawsuul haddii waxa weeyaan had iyo jeerna waa soo noqnoqotaa manta sidaas oo kale ah ee labada macnoba munaasabka wee laga macnayn karo haddii shardiyo laga dhigo wuxuu noqonayaa macnuhu man ku kastoo awfaa oofiye bicahdihi ballantiisa oo wataqaa fa ina allaha yuxibu lmuttaqiin oo jumlada fa'du la xidhiidha fa ina allaha yuxibu lmuttaqiina waa jawaabu shardigii haddii manta mawsuul laga dhigana waxay noqonaysaa bimacna aladii markaana dee mawsuulku waa mubtadee jumladu khabar unbay dhici fa ina allaha yuxibu lmuttaqiina laakiin xagga laqbad iyo tarkiibkay ku kala duwan yihiin oo markaana waxaad odhanaysaa man ayiladii ka awfaa oofiye bicahdihi ballantiisa oo wataqaa alla ka baqa hee fa ina allaha waa khabarkii ilaahay yuxibu waa uu jecelyaha almuttaqiina labadaba haddii manta shardiyo laga dhiga iyo haddii mawsuul laga dhigaba jumlada fa ina allaaha ee marna jawaabka dhacaysa marna waxa weeyaan khabarka dhacaysa raabid bay u baahan tahay ku xidho waxa weeyaan jumlada hore ee ama shardiyada ah ama mubtadaha ah raabidkuna ama cumuum buu noqdaa oo macnaha jumlada cumuumka ku jira ayaa xataa ka hore lagu xidhayaana uu soo hoosgelayaa cumuumka raabita amaba ishaaro ka noqonaysa jumlada dambo ta hore u noqonaysaa isku xidha ama damiir ka noqonaya ama lafdigiisii horeo soo noqnoqda afartaa midba raabidkuwuu noqdaa imika maanta waa cumuum oo man awfaa mankaa oofinaya waxa uu soo gelayaa cumuumulmuttaqiin oo almuttaqiinada dee muttaqiintuu ka mid yahay manku markaa raabidka isku xidhaya labada jumlo waa cumuumka oo almuttaqiinada caamka ah ayaa manku uu soo gelayaa manku waa min almuttaqiina alla waxau ihi markaa balaa ay calaykum fi lummiyiina sabiilun dembi baa idinka saaran ummiyiinta haddaa ku xadgudubtaan man awfaa man ay ladii ka awfaa oofiya bicahdihi ballantiisa ay bicahdi illaah ilaahay ballantiisa oofiya oo wataqaa ilaahay ka cabsooda fa ina allaha alleh yuxibu waa uu jecelyahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday ilaahay waa jecelyahay ina aladiina kuwa yashtaruuna ku iibsanaya ama ku bedelanaya bicahdi illaah had iyo jeer sidii suuratu lbaqaraba in badan inagu soo martay ba'du waxay gashaa matruuga shayga laga tegaayo oo bicahdi illaah cahdigii alla waa ka dhaqaaqeenoo waa ka tegeen iyo aymaantoodii waxay qaateenna adduunyo yar weeyi hamanan qaliilanna maaha macnaheedu adduun badan in la siisan karo ballanta alle iyo aymaanta maaha macnuhu sidaas oo qaliilantu mafhuum ma leh oo hamoodin in loo jeedo hamanan qaliilan bay siisteene kaiiran way siisan karaan ma aha macnuhu waayo xasanulbasri calayhi raxmat ullah hamanan qaliilan waxa uu yidhi addunyaa bixadaafiirihaa hamanun qaliil adduunya intay ka tiro leeg tahay maalkeeda iyo maamulkeeda iyo waxa weeyaan madaxtinimadeeda iyo magaceeda iyo lacagteeda kulli isku wada geeyo adduunya o dhami waa hamanun qaliil marka hamanan qaliilan bay siisteen waxaa looga jeedaa uun dheef adduunyay siisteen intay doonto ha leekaato adduunya oo dhan baa qaliil ah oon waxba isdhaamin alla waxau ihi ina aladiina kuwa yashtaruuna ku iibsanaya bicahdi illaah ilaahay ballantiisa ku iibsanaya iyo wa aymaanihim dhaarahooda hamanan qiimo qaliila yar adduunyo yar iyo lacag yar siisanaya ulaaika kuwaas ballantii ilaahay iyo dhaartiisii adduunyo siistay laa khalaaqa nasiib lahum iyaga uma sugnaanin oo fil aakhirati aakhiro dhexdeeda nasiib kuma laha walaa yukallimuhum ullah ilaahayna la hadli maayo hadal naxariislo ay ku farxaan walaa yanduru ilayhim soona eegi maayo eegma naxariis leh yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yusakiihim daahirina maayo ma dahirayo oo dunuubta iyo awsaakdeeda ka maydhi maayo walahum waxaynay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya alla waxau ihi wa ina minhum nimankii ahlulkitaabka waxaa ka mid ah la fariiqan qayb baa ka mid ah qaybtaasoo yalwuuna leexinaya alsinatahum carabadooda ku leexinaya bilkitaabi ay biqiraa'ati lkitaab kitaabka ay akhrinayaan carabkooda ku leexinaya oo ku qalloocinaya litaxsabuuhu maxay carabka ugu leexinayaan kitaabkaay akhriyayaan litaxsabuuhu si kaa ay leexiyeen aada ugu malaysaan min alkitaabi kitaabka inuu ka mid yahay oo damiirka litaxsabuuhu wuxuu u noqonayaa ayilmuxaraf ka la bedelay oo muxaraf lama soo sheeginba e siduu damiirku ugu noqonayaa damiirku wax lasoo sheego madkuurana waa u noqdaa wax mafhuumahoo saabiqa laga fahmayna wuu u noqdaa marka imika muxarafku madkuur ma aha laakiin waa mafhuum oo waxaa laga fahmayaa min layi alsinatihim layigaa ama leexintaas ayaa laga fahmay muxaraf wax la bedelay marka waxa weeye litaxsabuuhu si aada ugu malaysaan kaa muxarafkee la bedelay ee carabka ay ku leexiyeen min alkitaabi kitaabka inuu ka mid yahay si aa u moodaan walxaalna aada ugu malaysaan inuu kitaabka ka mid yahay maa huwa kaa la bedelee muxarafkii aanu ka mid ahaanin min alkitaabi kitaabka aanu ka mid ahaanin oonu shaqo ku lahayn wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa kan muxarafkee la bedelay min cindi illaah alla agtiisuu ka ahaaday bay odhanayaan wamaa huwa ma ahaanin kaa ay bedeleen min cindi illaahi alla agtiisa kama ahaanin wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi alla korkiisa waxay ka odhanayaan oy ku abuuranayaan alkadiba been walxaal bay alla ku been abuuranayaan hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan been inay u badrheedhayaan aayaddan waxaa ku sugan bayaanu makri lyahuudi fii taxriifi اddiini wa tadliilihim linnaasi bismi اddiin waxaa la caddeeyey shirqoolka iyo makriga yahuudeed ee ay macnaha ku shirqoolayaan dadka leexinta ama bedelidda ay diinta bedelayaan ee ay doorinayaan iyo hallaynta ay dadka ku hallaynayaan bismi diin magac diineed ay ku luminayaan iyagoo diintii intay dooriyaan oy bedelaan haddana dadka diin uga dhigaya waxaan diin ahayn tabdiilka iyo bedeliddu xagga lafdiga waa ku dhacaa oo yacni waxa weeyaan nusuustii dee towraad ku taallay inay alfaadooda bedelaan taxriifku kaa waa ku dhacaya oo way samayn jireen macnahana taxriifku waa ku dhacayaa oo lafdiga iyadoon la bedelin macnihiisa in la marooriyo la leexiyo labadaba waa ku dhacaya labadabana way sameeyeen oo yahuud dhaqankeeday ahayd min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih nimanka yahuudeed dhaqankooda waxaa ka mid ahaa kelmadaha ilaahay inay ka leexiyaan meelahooda iyo macaanidooda munaasabka ah iyo ereyadoodaba waxyaabahay bedeleen waxaa ka mid ee towraad ku yaalay rajmiga yacni ruuxa isagoo reerle gogoldhaaf sameeye zinaysta dhagax in lagu dilaa towraad waa ku yaalay laakiin waa bedeleen oo waxay ku bedeleen waxa la yidhaha altaxmiim waaljald waatajbiya taxmiimku waxa weeye ruuxii in la madoobeeyo wejiga wax madow laga mariyo oo la suuro xumeeyo jaldiguna waxa weeyaan in la jeedlo oo la garaaco tajbiyaduna waxa weeyaan dameer xagga dambe inta laga saaro in wejigiisa xagga dambe loo sii jeediyo inta dameerka magaaladii lagu soo wareejiyo si loogu fadeexadeeyo loo ceebeeyo marka rajmigu waa ku yaalay laakiin waxay ku bedeleen in qofkii la fadeexadeeyo la garaaco wejiga wax madow laga mariyo arrinta noocaasay ku bedeleen markii horena waxay ahaayeen kuwo xadka markay oogayaan waxay odhan jireen kuwa ashraafta ah ee magaca iyo muuqaalka iyo madaxtinimada leh ha layska daayo aan waxba lagu oogin kuwa masaakiinta ana xadka ha lagu oogo ha laga jaro markii dambe yidhaahdeen wax dadku ay ka siman yihiin oon lagu kala soocin aynu yeello oo arrintaa suura xumaynta iyo fadeexadaynta ayaa ay ku bedeleen rajmigii kitaabkooda ku yaalay marka waa nooc taxriifa iyo bedelaad ay sameeyeen ilaahay waxa uu tilmaamay inay carabka ugu leexinayaan kitaabka nimankaa yahuudeed si loo moodo waxaani kitaabkii inuu ka mid yahay laakiin ilaahay waa caddeeyo waxau ihi wamaa huwa min alkitaab waxaa kaloo alla u caddeeyey inay isku dayayaan inay yidhaahdaan waa min cindi illaah wamaa huwa min cindi illaah labada macno maxay kale yihiin mar waxa la anfiyey inuu yahay min alkitaab waxaanay leexinayaane ay maroorinayaan marna waxaa la caddeeyey inaanu ahayn min cindi illaah waa kala duwan yahay oo labada maqsad ee ku kala jiraa waxaa yihiin marka hore waxaa la diiday waxaani towraad inaanu ka mid ahayn oo wamaa huwa min alkitaab taasi halkaasay ku caddahay laakiin waxaa suurowda dadka qaarkood inay ku yidhaahdaan towraad kuma yaallo laakiin kutubihii hore loo soo dejiyey ayaa uu ka mid yahay oo injiil iyo kuwii kale marka waxaa la anfiyey towraaduun maahee xagga allaba inaanu ka iman oo towraad iyo kayrkeed midna aanu ka oolinoo wamaa huwa min cindi illaah marka waxaa ka caamsan wamaa huwa min cindi illaah alla agtiisa kama iman laa towraad walaa kitaab kala toona midna kuma oolin oo waxa weeyaan waa been iyagoo ay samaysteen oon saliya raad lahayn suuratulbaqarana waa inagu soo mareen aayaad noocaasoo kale oo alla waxa uu yidhi fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illaah liyashtaruu bihi hamanan qaliila fawaylun lahum mima katabat aydiihim wawaylun lahum mima yagsibuun ilaahay waxau idhi subxaanah waxa hoog iyo halaagu sugnaaday kuwa kitaabka intay gacantooda ku qoraan oo waxay doonaan ay dooriyaan odhanaya ilaahay baa sidan yidhi oo xagga alluu ka yimi si ay adduunya yar u siistaan kuwaa halaag baa hanti oo u sugnaaday waxaanay ku halaagsameen waxa ay gacmahoodu qoreen iyo waxa ay kasbanayaan ee ay shaqaysanayaan allah waxau idhi waina minhum nimankii ahlulkitaabka ee yahuudeed waxaa ka mid a la fariiqa qayb baa ka mid ah qaybtaasoo yalwuuna leexinaya alsinatahum carabadooda ku leexinaya oo ku qalloocinaya bilkitaabi ay biqiraa'ati lkitaab kitaabka ay akhrinayaan akhrintiisa ayay carabkooda ku leexinayaan ama waxay leexinayaan carabadooda mutalabisatan biqiraa'ati lkitaab xaal carabadoodu ay ahaadeen kuwa ku dheehan akhrinta ay akhrinayaan kitaabka oo dadka waxay moodsiinayaan waxay akhriyayaan kitaabkii oo dhaba inuu yahay waanay leexinayaan oo kitaabkii oo saxa ma aha maxay sidaa u yeelayaan oo carabka ugu leexinayaan kitaabka akhrinta ay akhriyayaan litaxsabuuhu ay almuxaraf damiirka hu waxaad u celisaa almuxaraf ka la bedelay ee laga fahmay leexinta lisaanka ilan yalwuuna alsinatahum waxbay bedelayaan muxaraf baa halkaa laga fahmay wax la bedelayo kaa mafhuumkaa u celi madkuur ma ahee oo waxaad tidhaahdaa maxay sidaa u yeelayaan litaxsabuuhu ay ilmuxaraf kaa la bedelay si aada ugu malaysaan min alkitaabi kitaabka inuu ka mid yahay wamaa huwa muxarafkaa la bedelay kama mid ahaanin min alkitaabi kitaabka ka mid ma aha wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa kaa la bedelay lisaankooda ku leexiyeen min cindi illaah alla agtiisa ayuu ka ahaaday wamaa huwa kaa la bedelay kamuu ahaanin min cindi illaah ilaahay agtiisa kama ahaanin wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi alla dushiisa waxay ka odhanayaan alkadiba been oo waa ku been abuuranayaan walxaal bay been abuuranayaan hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan oy og yihiin laakiin beenta u badheedhayaan maa kaana libasharin an yu'tiyahu allah allah waxau ihi maa kaana ay maa maa yenbagii uma cunanto ama maa saxa wala staqaama ma ansixin mana qumana libasharin qof uma qumano oo uma habboona umana ansaxayso basharkaasi an yu'tiyahu allaahu alla inuu siiyo alkitaaba kitaabka inuu siiyo iyo walxukma xukumka macnaha fahamka axkaamta ama walxukma ay ilxikma sunnada inuu siiyo iyo wanubuwata nebinimada humma yaquula dabeed uu yidhaahda basharkaas macnaha arrin suurtagala ma aha oo yacni ma habboona in bashar ilaahay intuu kitaab iyo nebinimo siiyo uma yaquula dabeed uu yidhaahdo labadaa isku darsadaa suurtagal ma aha uma yaquula dabeed uu ku yidhaahdo linnaas dadkii uu ku yidhaahdo kuunuu ahaada cibaadan addoomma ahaada lii aniga addoomma ii ahaada min duuni illaah alla sokadii macnaha ma suurtowdo intuu bashar ama aadame ilaahay kitaab iyo nebinimo siiyo haddana dadka inuu ku yidhaahdo aniga addoomba ii noqdo iyo caabuda labadaasi isma raacaan suurtagalna ma aha walaakin kunuu qowl usoo qadar yacni kunuu rabbaaniyiina waa maquulu lqowl qowlkii maxduufii ood usoo qadarayso oo wixii la odhanaya weeyaan kuunuudu walaakin ha yeeshee yaquulu wuxuu odhanayaa basharka nebinimada la siiye muxuu odhanayaa kunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa rabbi loo nisbeeyo alla yaqaana noqda bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshihiina ahaateen sababteeda ku ahaada tucallimuuna kuwa baraya aada ahaateen dadka alkitaaba kitaabka yacni waxaad rabbaaniyiin ku noqotaan ahaanshaha ahaydeen kuwa dadka kitaabka baraya sababteeda iyo wa bimaa kuntum wa bisababi maa shay sababtii ku ahaada kuntum ahaydeen tadrusuuna kuwa akhriya oo kitaabkii ah ilaahay waxau ihi subxaanah ma suurtagal ah aha oo waa mustaxiil in inta ilaahay bashar u waxyooduu nebi ka dhigo haddana kii nebiga laga dhigay dadka uu ku yidhaah aniga iyo caabuda ma suurtoobayso laakiin waxa uu ku odhanayaa kunuu rabbaaniyiina alla yaqaan noqdoo alla caabuduu ku odhanayaa muxuu sidaa ugu odhanayaa bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun yacni waxaad rabbaaniyiin ku ahaataan kitaabka aada dadka baraysaan iyo kitaabka akhrinta aada akhriyaysaan yacni ahaanshahaa tihiin kuwa kitaabkii baranaya dadkiina baraya taa rabbaaniyiin ku noqda ayuu odhanayaa walaa ya'murakum waxaad ku cadaftaa uma yaquulada oo suurtagal ma aha bashar kitaab la siiyey inuu yidhaah aniga iyo caabuda ku cadaf walaa ya'murakum walaa an ya'murakum inuu idin amraano suurtagal ma aha basharkaa nebinimada la siiyey inuu amar idinku siiyaana ma suurtowdo maxayuu idin amro an tattakhiduu inaad ka yeelataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wannabiyiina nebiyada arbaaban rabbiyo taasina ma suurowdo oo suuragal ma aha inuu idin yidhaahdo malaa'igtiiyo nebiyada caabudoo rabbi ka yeesha suurtagal ma aha alla waxau ihi aya'murukum waa istifaam inkaariyo bimacna nafyi ay laa ya'murukum weeyaan macnaha iyo muraadkii alla waxau ihi aya'murukum oo ma wuxuu idin farayaa basharkaasi ma wuxuu idin farayaa idinma faraye eh istifaamta inkaarigii waxay la mid tahay kalaam manfi oo la diiday oo aya'murukum miyuu idin amrayaa idinma amraye eh bilkufri ma gaalnimo ayuu idin amrayaa bacda id antum muslimuuna intaad muslimiin ahaydeen dabadeed miyuu gaalnimo dib idinku celinaya oo idin faraya ma suurtowda taas ay laa ya'murukum bidalik waxaa halkaa laga qaadanayaa haddii ilaahay cid aan ahayn la caabudo ama dhagax ha noqdo ama malag ha noqdo ama nebi ha noqdo ama weli ha noqdee waa wada kufri iyo gaalnimo hamoodin malag haddii la caabudo inay islaamnimo noqonayso ama nebi waa wada kufri wax kastoo ilaahay kayrkii la caabudo taa macnaheeduna ma aha dee malaa'igta iyo nebiyiinta iyo awliyada iyo saalixiinta in meel lagaga dhacayo iyaga martabada iyo maqaamkoo alla dhigay way yaallaano cidina ka qaadi mayso laakiin iyaga alla sokadii in ilaah laga dhigto ayaa gaalnimo ah oo iyagu waa addoommo ilaahay sharfay laakiin in la caabudo dee xaq uma leh oo cibaadada allunbaa iska leh aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ana min almustaxiili calaa man aataahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa an yadcu nnaasa ilaa cibaadati nafsihi aw cibaadati gayrih wa fii hada raddun liftiraa'i ahli اlkitaabi cala alambiyaai wاrusul aayaadkan waxaa ku sugan inay mustaxiil tahay ma dhacdo arrin aan dhacayn oon suurtagal ahayn in cid ilaahay kitaab iyo xukum iyo nebinimo siiyey inay dadka ugu baaqaan iyaga in la caabudo ama cid kaloon alla ahayn arrintaasi inaanay suurtagal ahayn oy mustaxiil tahay arrinta noocaasana waxay raddi ku tahay oo loogu jawaab celinayaa oo lagu inkirayaa been abuuradkii ahlulkitaabku ay ku been abuurteen ambiyadu rabbi soo diray ee qaarkood ay yidhaahdeen wafdigii nasaara najraan kiristankii ree najraan ee nebiga la doodayey ay yidhaahdeen sida culimada qaarkood ay ku tilmaameen tafaasiirta aturiidu an nacbudaka yaa muxamed muxamedow ma waxaad doonaysaa adiga inaanu ku caabudno inu ilaah kaa yeelanno nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam tawxiid unbuu ugu baaqiyey ilaahay keligii inay caabudaan laakiin isagu aniga iyo caabuda m mu odhan nasaarada qaarkoodna ay yidhaahdeen ciisaaba sidanna amray inaanu isaga caabudno inu ilaah ka dhiganno waana ka nasahan yahay arrintaa ciise oo beri buu kow yahay oo ma amrin inay isaga caabudaane ilaahay cibaadadiisa oo keliga ugu yeedhay marka aayadda waxaa ku sugan inay mustaxiil tahay arrintaasi oonay marnaba dhacayn suurtagal ma aha addoon ilaahay u waxyooduu nebi ka yeelay inuu dadka shirki ugu baaqaa ma suurtoobayso oo waxaan dhacayn waayo ambiyada alla uu soo diray waa macsuumiin waa laga dhowray shirki iyo xumaan oo ilaahay baa cismo iyo dhowritaan iyo karaamo siiyey ma suurtoobaysa arrintaasi markaa maa kaana waxaa loo adeegsadaa waxa mustaxiilkeen marnaba dhacayn ama muxaramka ah ayaa maa kaana la yidhaha ay maa saxa walastaqaam wax suurtagal oo ansaxaya ma aha weeyaan macnuhu marka maa kaana libasharin dee basharka tilmaanta ale kitaabka la siiyey kama suurowdo inuu dadka yidhaha aniga iyo caabuda oo waxaan dhacay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ana arabaaniyiina hum saadaatu nnaas rabbaaniyiintu waa hormoodka ummadda rabbaani haddaba maxaa la yidhaha waxaa la yidhaha rabbaani waa mansuubun ila rabbi rabbaani waxaa loo nisbeeyey rabbi oo rabbiyun halkii lagu odhan lahaa baa la yidhi rabbaaniyun alifta iyo nuunta lasoo kordhiyeyna waa lilmubaalaga waa xeeldheeraansho iyo mubaalaqo ayay faa'iideyneysaa marka alrabbaani waxaa la yidhaahdaa waa alcaalimu alcaamilu almucallim waa ninka caalimka ee amarka ilaahay cilmiga u leh amarkii alle uu aqoonsadayna ku camal falaya dadkana sii baraya hada huwa rabbaani waxaa kaloo lagu fasiray rabbaaniga oo la yidhi waa min atarbiya barbaarinta ayuu ka yimid rabbaani oo sida bukhaari ku sugan waxaa la yidhi alrabbaani huwa aladii yurabbi annaasa bisikaari alcilmi qabla kibaari rabbaani waxa weeyi waa ka dadka ku barbaariya cilmiga kiisa ko yaryar ee macnaha bilowga ah intaan kiisa waaweyn la gaadhin macnaha iyo muraadku waxa uu yahay waa ka dadka kusoo barbaariya masaa'ilka cilmigu dee siday u kala fudud yihiin ay u kala horeeyaan ay u kala mudan yihiin een markiiba uga bilaabin halka ugu sarreeya waa nooc min atarbiya walaa ya'murakum waxaynu ku cadafnay uma yaquula oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa bashar suurtagal uma aha ilaahay kitaab siiyey inuu dadka yidhaha aniga iyo caabuda ama dadka uu amro inay malaa'igta iyo nebiyada caabudaan suurtagal ma aha marka walaa ya'mura marka la nasbiyo waa qiraa'adan xafsada eh waxay ku cadfan tahay uma yaquulada oo taa iyo tan labada midna suurtagal ma aho ma suurowda weeyi haddiise la rafciyo la yidhaah walaa ya'muru birafci qiraa'ada kale waxay jumladu noqonaysaa jumla istinaafiya jumlo cusub oo hor loo la bilaabanayo oo tii hore laga goosanayo macnuhuna waxa uu noqonayaa walaa ya'murukum idin fari maayo basharkaasi waa jumlo istinaafiye ahe an tatakhidu lmalaa'ikata wاnnabiyiina arbaaban damiirka basharkii un baa loo celinaya ama walaa ya'murukum damiirka alla u celiyo ilaaha rasuulkan iyo nebigan soo diray walaa ya'murukum idinma amrayo an tatakhidu lmalaa'ikata wاnnabiyiina arbaaban malaa'igta iyo nebiyada inaad rabbiya ka yeelataan ilaahay idinma amrayo marka damiirka ama allah baa loo celinaya jumlada marka istinaafiye laga dhigo ama waxaa loo celinayaa basharkaa lasoo xusay ee maa kaana libasharin haddiise la nasbiyo uma yaquuladaa lagu cadfayaa damiirkuna basharkuunbuu u noqonayaa ee meel kale u noqon maayo alla waxau ihi maa kaana ma ahaanin libasharin qof aadamiya uma cunanto oo uma habboona oo suurtagal uma aha an yu'tiyahu llaahu ilaahay inuu siiyo alkitaaba kitaabka inuu siiyaa suurtagal ma aha iyo walxukma xukumka iyo wanubuwata nebinimada uma yaquula dabeedna uu yidhaahdo linnaasi marka waxaan suurtagal ahayni waa maxay maaha iitaaga inuu kitaab siiyo suurtagal maaha looma jeedo dee ilaahay kitaabka waa siinaya laakiin waxaa loo jeedaa oo yani cadamul imkaanka ama suurtagal la-aantu waxay ku dhacaysaa labadan wada socodkooga taasaan suurtagal ahayn oo macnaha intuu alla kitaab siiyo inuu haddana sidan yidhaahdaa ma suuroobaysa weeyi labada wada socda ayaa maakaanada ay ku dhacaysaa ee maaha ta hore marka alla waxau ihi maa kaana uma ahaanin libasharin qof qof aadamaa uma cunanto suurtagalna uma aha an yu'tiyahu llaahu ilaahay inuu siiyo alkitaaba kitaabkii iyo walxukma xukumkii ay alxikma sunnadii ama fahamkii axkaamta sharciga iyo wanubuwata nebinimadii inuu siiyo uma yaquula dabeedna uu yidhaahdo linnaasi iyadoo intaa la siiyey dabeedu ku yidhaahdo dadka kunuu ahaada cibaadan addoomma ahaada addoommadaasoo lii aniga ii sugnaaday min duuni illaahi alla sokadii taasi suurtagal ma aha macnaha labadaasi inay israacaan ma suuroobayso walaakiin ha yeeshee yaquulu wuxuu ku odhanayaa qowl usoo qadar muxuu ku odhanayaa basharkaa kitaabka la siiyey dadka muxuu ku odhanayaa kuunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa rabbi loo nisbeeyo alla yaqaana ahaadoo noqda bimaa kuntum tucallimuuna alkitaab waxaad rabbaaniyiin ku ahaataan oo ku noqotaan bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshihiina ahaateen sababteeda tucallimuuna kuwa baraya alkitaaba kitaabka baraya annaasa dadka ilan callamo laba mafcuul bay qaadataaye ka labaad waa annaas oo ahaanshaha ahaateen kuwa dadka diinta baraya rabbaaniyiin ku noqda iyo wa bimaa kuntum wa bisababi kownikum ahaanshaha ahaateen tadrusuuna kuwa akhrinaya kitaabka sababtiisa rabbaaniyiin ku noqda oo barashada aad diintii baranaysaan dadkana aada baraysaan rabbaaniyiin ku noqda kuwa alla yaqaan oo alla u go-ay oo amarka ilaahay garanaya kuna camal falaya dadkana ugu baaqaya oo ugu yeedhaya alla waxau ihi walaa yaamurakum uma yaquulada ku cadaf bashar inuu ilaahay kitaab siiyo haddana uu ku yidhaah dadka aniga iyo caabuda ma suuroobayso walaa yaamurakum walaa an ya'murakum basharkaasi kitaabka alla uu siiyey inuu idin amraano ma suurtogelayso suurtagal ma aha inuu idin amro an tattakhiduu inaa ka yeelataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wannebiyiina nebiyada inaa ka yeelataan arbaaban rabbiyo inaa ka yeelataan suurtagal ma aha ayaamurukum ma wuxuu idin farayaa basharkaasi idinma faraye oo istifhaam inkaarihi waxay la mid tahay ey laa ya'murukum kalaam manfiya weeye ayaamurukum ma wuxuu idin farayaa bilkufri gaalnimo miyuu idin farayaa idinma faraye bacda id antum muslimuun markaad ahaateen muslimiin dabadeed miyaa gaalnimo dib idiin amrayaa ma idin amrayo suurtagalna ma aha alla waxau ihi waid akhada allahu mihaaqa nabiyiina lamaa aataytukum min kitaabi waxikmati uma jaءakum rasuulu musadiqu lima macakum latu'minunna bih alla waxau ihi waid akhada allah wadkuruu xusuusta dadkana xasuusiya id waagii akhada allah ilaahay uu qaaday mihaaqa nabiyiin nebiyada ballantoodii adkayd u qaaday mihaaqa waxaa la yidhaahdaa alcahd اlmuakadu biاlyamiin ballanta dhaar lagu adkeeyaa mihaaq la yidhaha waa ka xeel dheerta marka wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waktigii akhada allaahu alla u qaaday mihaaqa nabiyiina nebiyada ballantoodii u qaaday muxuu ku qaaday ballanta biqowlih usoo qadar odhaahdu alla yidhi ayuu ballantaa ku qaaday lamaa aataytukum ay laladii maadu waa bimacna ladii mawsuul lamaa ay laladii kii aataytukum aan idin siiyey oo min kitaabin kitaab ah iyo wa xikmatin sunno ah uma jaa-akum dabeeduu idin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macakum wixii la jirkiina ahaaday rumaynaya uu idin yimaado hee latu'minuunna waa ballanta wuxuu alla kaga qaaday nebiyada latu'minunna waydun rumayni oo waydun rumayni bihi isaga yacni rasuulkaa idin yimid waa rumayn doontaan walatansurunna waana idin u gargaari oo idin u gargaari qaala waxaa allau yidhi a aqrartum nebiyadiiow ma qirteen waxaan idinka qaaday oo wa akhadtum ma qaadateen calaa daalikum arrinkiinaa lasoo sheegay oo ah rasuulkaa idin yimaada inaad rumaysaan oo u hiilisaan ma ku qaadateen isri ballantaydaa culus asalka isriga waxaa la yidhaha culayska marka waxa waxaa loo jeedaa ballankaa culus ma qaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen nebiyadii aqrarnaa waanu qiray arrintaas wa akhadnaa calaa daalika israk arrintaana ballantaadii waanu ku qaadanay oo maadaama su-aashu labadaasoo murakaboo wada socdo ay ka koobnayd a aqrartum wa akhadtum calaa daalikum isri jawaabtuna waa labadiiba laakiin midkood baa lagu kaaftoomay ka kalena usoo qadar oo macnuhu waxau noqonayaa aqrarnaa wa akhadnaa waanu qiray waananu qaadanay ballantaas qaala alla waxa uu ku yidhi markaa fashhaduu ka markhaati noqda haddaba arrintaas ambiyadiiy mid walba ka kalaha uga markhaati kacoo markhaati isu noqda wa ana aniguna macakum idinka la jirkiina min ashaahidiin kuwa markhaatiga ah ee markhaatigaa furaya ayaan ka mid ahay oo macnuhu waxa weeyi idinkuna arrintaa ka markhaati noqda anigoo alla ihina markhaati baan ka ahay alla waxau ihi faman tawallaa haddaba ruuxa jeesta bacda daalik ballantaa adag ee la qaaday dabadeedka ka jeesta fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaasiquuna kuwa taacada ilaahay ka baxay weeyi waxa weeyaan waxaa jamaca loogu celiyey ismu ishaaraha ulaa'ika iyo hum waayo manta ayaa mawsuulo xagga macnaha majmuucka ah lafdiga mufrad baa ka ahaatee alla waxau ihi afa hayra diin illaahi ma ilaahay diintiisa waxaan ahayn ayaa yabquuna ay doonayaan walxaal miyaa diinta alle waxaan ahayn ay dalbayaan lahu ay lilaahi alle aslama uu hoggaansamay man fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan oo dhan makhluuqaad iyo waalardi jinsiga arlada yacnii dhulalka oo dhanna waxa ku sugan alla ay u hoggaansameen tawcan ay taayiciina xaale ay yihiin kuwa ateecsan oo raallika oo ikhtiyaarkooda ku doortay iyo wa karahan ay kaarihiina xaale ay yihiin kuwa karhaya oo aanay raalli ka ahayn laakiin ay ku khasban yihiin ama wa karahan ay mukrahiina xaal ay yihiin kuwa la khasbay wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaa yurjacuuna loo celinayaa qul waxaa tidhaha nebi allow aamanaa waa rumaynay billaahi allah ayaanu rumaynay iyo wamaa kii unsila lagu soo dejiyey calaynaa korkayaga iyo wamaa kii unzila lagu soo dejiyey calaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila ismaaciil lagu soo dejiyey iyo wa isxaaqa isxaaq lagu soo dejiyey iyo wa yacquuba yacquub lagu soo dejiyey iyo walasbaati awlaaddii yacquub ee ambiyada ahayd wixii lagu soo rogay lagu soo dejiyey iyo wamaakii ayaanu rumaynay uutiya la siiyey muusa nebi muuse iyo wa ciisa ciise la siiyey iyo wannabiyuuna nebiyada wixii la siiyey ayaanu rumaynay oo min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey laa nufariqu xaal aananaan kala geynayn ayaanu ayaanu rumaynaynaa bayna axadin minhum cid iyaga ka mida aanaan kala qaadayn oo aanaan badhna rumaynayn badhna aanaan beeninayn ee kulligood aanu wada rumaynayno wanaxnu anaku lahu ay lilaah ilaahay muslimuuna kuwa u hogaansamayaanu nahay waman ruuxa yabtagi doona hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diina yacni xag diineed diin ahaan qofka ka doona waxaan islaam ahayn inuu diin iyo dhaqan ka yeesho falan yuqbala laga aqbali maayo minhu isaga waxaan islaam ahayn oo wahuwa isagu fi laakhirati aakhira dhexdeedana min alkhaasiriina kuwa khasaaray buu ka mid yahay ama naftooda khasaareeyey waayo khasira ayaa marna laasim noqota marna mutacadi noqota oo markay mutacadiga tahay waa kuwa naftooda khasaareeyey khasiruu anfusahum marka ay laasimka tahayna waa kuwa iyagu khasaaray haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay akhdu lmiithaaqi cala alambiyaa bian yu'minuu binabiyina muxamadi sala allahu calayhi wasalama wayansuruuh ballantii adkayd ee ilaahay nebiyadoo dhan uu kaga qaaday inay nebi muxamed rumeeyaan oo u hiiliyaan waa marka la qaato uma jaa'akum rasuulu musadiqun limaa macakum nebi muxamed baa looga jeedaa waana sida xooga badan oo nebi kasta ballan waxaa lagaga qaaday nebi moxamed hadduu soo gaadho inuu rumeeyo waxa weeyaan una hiliyu u gargaaro waxaa kaloo lagu fasiray in ballantan laga qaaday min bacdihim lbacd ambiyada barhkooda barhka kale in ballan lagaga qaaday nebi walba nebigii soo gaadha ee waxa weeyaan xilligiisa yimaada inuu rumeeyu raaco oo ballan ambiyadoo dhan dhexdooda laga qaadayna waa lagu fasiray aayaadkan waxaa kaloo ku sugan alinkaaru calaa man yacridu an diin can diin illahi اlislaam maca kowni اlkowni kullihi khaadica lilahi waxdah طawcan aw karaha waxaa lagu inkiray kuwa islaamka ka jeestay qaadan waaye wax kale ka doortay ayaa arrintaa lagu inkiray oo lagu diiday iyadoo kownka oo dhan waxaa ku sugani ilaahay ay u hoggaansameen iyagoo raba ama aan rabin labadaba yacni awcan wa karaha awcan aw karahan waxaa lagu fasiray ahlu samaawaat makhluuqaadka samada ku sugani dhammaantood siday u dhan yihiin ilaahay waxay u hoggaansameen tawcaa iyagoo ateecsan oo doortay oo raalli ka ah oon ilaahay caasiin oon ka hor iman makhluuqaadka dhulka ku suganna waxay ilaahay ateeceen iyagu labay u qeybsameen makhluuqaadkii dhulku oo jin iyo insiba mu'miniintoodu kuwooda rumeeyey ilaahay waxay u hoggaansameen tawcan iyagoo raalli ka ah oo ateecsan oo ilaahay u hoggaansamay sharcan wa qadaran qadar ahaan iyo sharci ahaanba sharcan waxaa looga jeedaa awaamir iyo takaaliif wixii la saaray way sameeyeenoo way ka soo baxeenoo may beenin qadaranna waxaa loo jeedaa dee axkaamta ilaahay uu u qadaray hadday caafimaad tahay hadday cudur tahay hadday dhimasho tahay hadday nolol tahay hadday arsaaqo tahay dee amarka ilaahay bay ka hoos jiraan oo kama hoos baxayaan laakiin kuwa gaalada ah jin iyo insiba waxay alle u hoggaansameen karhan iyaga oo ku khasban oon iyagu dooran oon adeecin waxaa looga jeedaa ku khasban waxay alle u hoggaansameen qadaran laa sharcan qadar ahaan bay ugu hoggaansameen laakiin sharci ahaan ugumay hoggaansamin qadaran waxaa looga jeedaa gaalku jin iyo insiba ilaahay wuxuu u qadaray miyuu dhaafi karaa miyuu isagu goortuu doono dhimanaya goortuu doono noolaanaya goortuu doono cudur yani cudur isku ridaya goortuu doono u caafimaadaya goortuu doono cuud iyo arsaaqad badan uu helayaa may taasi waxay ku xidhan tahay ilaahay xukunkiisa marka macnahiiyo muraadku waxa uu yahay gaaladu jin iyo insiba ilaahay waxay ugu hoggaansameen qadaran qadar ahaan oo talada ilaahay kama hoos bixi karaan ila ilaahay yacni waxa weeyaan kownkan uumay ee abuuray isagaa u talinaya marka amarkiisa iyo qadarkiisa waa ku khasban yihiin qadar ahaan waa u hoggaansameen laakiin sharcan umay hoggaansamin oo dee ma soomayaan ma salaadayaan ma caabudayaan way caaseeyaan marka sharci ahaan way ka hor yimaadeen laakiin maxay ku khasban yihiin qadarkiisa iyo amarkiisaay ku khasban yihiin marka calaa kullin waxaa looga jeedaa awcan wa karaha awcan waa kuwa ilaahay u hoggaansamay sharcan wa qadaran ee mu'miniinta cirkiiyo dhulkaba karahanna waxaa loo jeedaa kuwa ilaahay ugu hoggaansamay qadar ahaan sharci ahaan haba beeniyaane waana gaalada dhulka ku sugan cirka dee waxa weeyaan waa wada mu'miniin oo waxa weeyaan ilaahay way caabudaan ama caasiyaane kuwa dhulka unbaa u qaybsamay awcan wa karaha waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanaya marka afa hayra diin illaahi yabquuna waa istifhaam tawbiikhi oo canaan ah oo waxaa la leeyahay iyadoo alle cirkiya dhulka waxa ku suganba ay kulligood u hoggaansameen miyaa haddana diintiisii diin aan ahayn aad doonaysaan marka waa canaan lagu canaananayo o lagu ceebeynayo man fi samaawaati waalardi samaawaadka waa la jamciyo toddobada cirba waa soo gelayaan ardada lama jamcin oo waa mufrad laakiin waxaa loo jeedaa jinsul ardi oo alardi ashaa jinsiye ah markaa jinsigaa dhulka toddobadii dhulba waa ku dhacaya qur-aankana samaawaadkunbaa iyagoo jamaca ku soo arooray ee ardadu iyadoo jamaca kumay soo aroorin laakiin waxaa laga qaadanayaa uun waxa weeyaan dee toddobada dhul dee axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ku soo aroortay iyadoo cad oo xadiidkii nebiga saxiixa rasuulku waxa uu ku yihi sala allahu calayhi wasalam man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqahu min sabci ardiin taaka dhul ah qofka dulmi ku qaata toddobada dhul baa qoorta loo geliyaa oo lagu ciqaabaa shaahidku waxa uu yahay min sabci ardiin nebigu waxa uu sheegay toddoba dhul halkaa waxaynu ka qaadanaynaa dee sunnadu iyadaa faahfaahisoo fasirtoo caddaysa muraadka qur-aanka wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aanka laftiisuna waa ishaaray yaanu sabca ardiin sidaa sariixa a lafdigaa odhanin laakiin ishaare ahaan wuu tilmaamay qur-aankuna toddobada dhul oo alla waxa uu yidhi fii aakhiri suurati alaaq allahu aladii khalaqa sabca samaawaatin wa min alardi milahunna markii sabca samaawaad la caddeeyey toddobada cir ee kala sarreeya ayaa alla uu yidhi wa min alardi milahunna iyaga oo kale markaa sabcadaas sunnadana waaba ku caddahay marka waxaa loo jeedaa mar kastoo dee alardi ay soo aroorto waa jinsul ardi waa jinsiga ardada oo toddobadiiba ay ku dhacayso o ay ku rumoobayso miihaaqa annabiyiin markii ilaahay uu sheegay ballanta uu ka qaaday ayaa waxaa lagu gebagabeeyey faman tawallaa bacda daalika fa ulaa'ika hum ulfaasiquuna cidda jeedsataa waa faasiqiin haddaba ilaahay waa ogyahoo way caddahay nebi inaanu ka jeedsanayn ballan alla ka qaaday oo taasi waa ma dhacdo arrin aan dhacayn maxaa loo yidhi markaa faman tawallaa nebiyadu ma jeedsanayaane waxaa loo yidhi ballanka nebiyada laga qaaday umamkoodii iyo atbaacdoodiina waa laga qaaday oo qofka imaamka ah ama hormoodka ah ee qaa'idka ummaddu ay ku dayanayso amarka la siiyo atbaacdiisuna waa kula socdaa marka miihaaqan ambiyada laga qaaday waxa kula jiroo meesha ku qarsoon umamkoodii iyo atbaacdoodii kuwa loo jeeda markaa faman tawallaa waa atbaacdii iyo umamkii ambiyada loo diray ee ambiyada ma aha kaasi waa tafsiir waxaa kaloo la yidhi faman tawallaa maya waxaba loo jeedaa miihaaqa nebiyiinta ummadaha laftoodaa loo jeedaa oo mararka qaarkood ayaa amarka atbaacda ku socda waxaa loo sii mariyaa deqaa'idka iyadoo loo jeedo ummadda iyo atbaacda oo siduu alla uu yidhi lain ashragta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin nebi allow haddaad shirki la timaadid camalkaagu wuu burayaa waanaad khasaaraysaa iyadoo la og yahay nebigu marnaba inaanu shirki ka dhacayn haddana cidda loo quusgoynaye loo jeedaa waa ummadda ee shirkiga looga digaya waxaa la mid a aayaddii kale walow ashrakuu ambiyadu la xabita canhu maa kaanuu yacmaluun waa la ogyahay ambiyadu ishraag in aanay ku dhacayn laakiin umamkoodaa loo jeedaa marka tafsiirkaa kale wuxuu odhanayaa miihaaqaba cidda looga jeedaa waxay ahayd atbaacda iyo umamka ee ambiyadu waa hormoodkoodii amarka u qaadaye loo soo marinayey uun ee umamkaa loo jeedaa macnaha markaa faman tawallaa waa ummadihii iyo atbaacdii rususha eh ma aha rususha laftooda labada tafsiirba waa lagu tawjiihiye macnaha faman tawallaa ilain marna tawalligu ka dhici maayo ambiyado ilaahay baa ka dhowray qaala fashhaduu wa ana macakum min ashaahidiina waxaa lagu fasiray fashhaduu ambiyadii oo ambiyadii ee ka markhaati noqda aniguna markhaataan ka ahay haddaan alla ahay waxaa kaloo lagu fasiray fashhaduu malaa'igtiiyay markhaati ka noqda miihaaqa ambiyada aniguna markhaati baan ka ahay labadaa tafsiirba waa lagu fasiray qul aamanaa billaahi wamaa unzila calayna qul iyadoo amarka mufradka ah mukhaaab nebi moxamed keligii lagu wajahay qul oo mufrad ah ayaa haddana aamanaa jamac laga dhigay waayo amarku wuxuu ku socdaa qofka hormoodka ee ummadda loo diray waxaana loo jeedaa isaga iyo intii raacdayba sidaasaa aamanaa loo jamciyey amase dee tacdiim lafteeda nuunta waa loo adeegsadaa iyadoo mufrad ah ayaa litacdiim loo adeegsan karaa laa nufariqu bayna axadi minhum axad waa nakiro nafyi dhacdo cumuum bay faa'iideyneysaa sidaasay u bannaanaatay in la geliyo beyna ilan beynadu waxay dhexdooda dhacdaa beyna mutacadid yacni shay mutacadid oo jamaca ayaa la dhexgeliyaa beyna kaa iyo kaa dhexdooda laakiin shay keliya dhexdooda lama yidhaah markaa axadka nakiradee nafyiga dhacay ayaa cumuum faa'iideynaya oo macnuhu uu yahay laa nufariqu bayna axadi minhum ay bayna jamaacati minhum koox ambiyada ka mid ah ma kala geynano oo badhna intaanu rumayno badhka kale ma beeninayne waa wada rumaynaynaa alla waxau ihi wadkuruu xasuusta ama xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii akhada allaahu alla u qaaday miaaqa miihaaqa nabiyiina nebiyada ballantooda u qaaday biqowlihi odhaahdii uu yidhina alla uu ku qaaday lamaa aataytukum ay laladii ka aataytukum aan idin siiyo min kitaabin wa xikma kitaab iyo xikmad ah uma jaa'akum dabeed uu idin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macakum wixii la jirkiina ahaaday hee latu'minunna waa ballanta laga qaaday waydin rumayn oo waydin rumayn oo waydin rumayn waxaa kaloo lagu fasiray lamaa aataytukum in la yidhaha maadu waxay dhansan tahay macno shardiyo oo bimacnaa in ah markaana tafsiirku waxa uu noqonayaa ilaahay miihaaqa nebiyiinta wuxuu ku qaaday odhaahda uu yidhi lamaa aataytukum ay lain aataytukum haddii maada la yidhaha macno shardi bay dhansan tahay waa lamaa aataytukum ay lain aataytukum haddaan idin siiyo min kitaabin kitaab iyo wa xikmatin sunne haddaan idin siiyo uma jaa'akum dabeed uu idin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macakum wixii la jirkiina ahaaday rumaynaya haddaan kitaabkaa idin siiyo iyo xikmadda dabeed rasuulkaasi idin yimaado waa nebi muxamede hee latu'minunna waa ballantii waydin rumayn oo waydin rumayn bihi rasuulkaas walatansurunnahu waana idin u hiilin oo idin u hiilin qaala waxau idhi allah a aqrartum ma qirteen arrintaas oo wa akhadtum ma qaadateen calaa daalikum arrinkiinaa lasoo sheegay oo ah inaad rumaysaan oo u hiilisaan ma ku qaadateen isrii ballantaydaa adag sidaa ma ku qaadateen qaaluu waxay yidhaahdeen aqrarnaa waanu qiray oo wa akhadnaa calaa daalika israk arrinkaana ballantaadii waa ku qaadanay qaala waxau ihi rabbi markaa fashhaduu haddaba ka markhaati noqda arrintaa ambiyadiiyay wa ana aniguna macakum la jirkiinna ayaan ahaaday min ashaahidiin kuwa arrintaa ka markhaati kacaya ayaan ka mid ahay oo anna markhaati baan ka ahay faman tawallaa haddaba cidda jeedsata oo atbaacdii iyo umamkii ah maaha ambiyada ah faman tawallaa cidda jeedsata bacda dalik miihaaqaa iyo ballantaa adag ee la qaaday dabadeed cidda ka jeedsata fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaasiquuna kuwa taacada ilaahay ka baxay weeyi afa gayra diin illaah ma ilaahay diintiisa waxaan ahayn ayaa yabquuna ay doonayaan walxaal miyaa ay sidaa doonayaan lahu ay lilaah alle aslama ay u hoggaansameen man fi samaawaati waxa horey noo soo martay aslama hadday laam ku gudubto waa lilinqiyaad waa hoggaansan waa sida halkan walahu aslama ila in laam bay ku tallowday hadday se aslami mafcuulka toos u qaadato i mafcuulka nasbisato waa bimacna alikhlaas oo waxayna soo martay balaa man aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsinun falahu ajruhu cinda rabbih walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun oo man aslama wajhahu lilaah ay akhlasa weeye ka wejigiisa alla u khaalis yeela ee u barax tira wa huwa muxsin isagoo samafalaya oo mutaabacadii samaynaya oo ixsaankuna waa almutaabaca islaamulwejina waa alikhlaas waana labadii shardi ee camalka lagu aqbalayey ninka labadaa isla helaa falahu ajruhu cinda rabbih abaalkiisa alla agtiisuu ku leeyahay walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsiino korkooda may ahaanin markay dadku cabsanayaan mana murugoonayaan xilliga dadku ay murugoonayaan alla waxau ihi markaa afagayra diin illaahi yabquun ma diinta alle waxaan ahayn bay doonayaan oy dalbayaan walxaal miyaa sidaa ay doonayaan lahu ay lilaah ilaahay aslama ay u hoggaansameen man fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan oo dhan iyo walardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan tawcan ay taayiciina xaale ay yihiin kuwa ateecsan oo raalli ka ah waa mu'miniintii cirka iyo dhulkaba iyo wa karahan ay kaarihiina xaale ay yihiin kuwa nacaya ama karahan ay mukrahiina xaal ay yihiin kuwa la khasbay oo waa gaaladii dhulka jin iyo insiba oo qadarka ilaahay iyagoo ku khasban ayay u hoggaansan yihiin walow sharcigiisa haba diidaane wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaa yurjacuuna loo celinayaa qul waxaa tidhaha nebi allow aamanaa waa rumaynay billaah ilaahay waanu rumaynay iyo wamaa kii unzila la soo dejiyey calaynaa korka yaga lagu soo dejiyey iyo wamaa kii unzila la soo dejiyey calaa ibraahiima nebi ibraahim korkiisa lagu soo dejiyey iyo wa ismaaciila ismaaciil lagu soo dejiyey iyo wa isxaaqa nebi isxaaq lagu soo dejiyey iyo wa yacquuba yacquub lagu soo dejiyey iyo walasbaati awlaaddii yacquub ee ambiyada ahayd korkooda wixii lagu soo dejiyey iyo wamaakii waanu rumaynay uutiya la siiyey muusaa nebi muuse iyo wa ciisa nebi ciise iyo wanebiyuuna nebiyada oo dhan wixii la siiyey waa rumaynay min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey la nufariqu xaal aanaan kala geynayn baanu rumaynay bayna axadin minhum cid iyaga ka mid ah aanaan ku kala geynayn xagga iimaanka oo aanu ka simayno oo kulligood aanu wada rumaynayno wa naxnu anaku lahu ay lilaahi ilaahay muslimuuna kuwa u hoggaansan baanu nahay waman yabtaqi ruuxa doona hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diina diin ahaan qofka u doonee diin iyo dhaqan inuu ka dhigto doona falan yuqbala laga aqbali maayo minhu isaga oo wahuwa isagu fi laakhirati aakhira dhexdeedana min alkhaasiriina kuwa khasaare ayaa uu ka mid yahay kayfa yahdi llaahu qowma kafaruu bacda iimaanihim washahiduu ana arasuula xaq alla waxa uu ihi kayfa yahdi llaahu waa litacajub iyo yaab lala yaabayo kayfa yahdi llaahu sidee alla u hanooninayaa qowmaa qolo siduu u hanooninayaa ilaahay qoladaasoo kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadii gaaloobay sidee alla u hanooninayaa oo washahiduu qiray ana arasuula rasuulkuna xaqun xaq inuu yahay oo wajaa'ahum albayinaat aayaadka cadcadina u yimaadeen hadday iimaankooda dabadood gaaloobeen siday risaalada u qireen wowdu tartiib ma faa'iideynayso way kala horeysaa waayo naxwada waxaad ku soo dhigateen alwaawu limutlaqi iljamci tartiib ma faa'iideysee macduufka iyo macduufu calayhigu xukumka inay ku kulmeen unbay faa'iideysaa laakiin inay ku kala horeeyeen qariino kaloo laga fahmo mooyaane iyadu daatadeeda uma faa'iideysa tartiib iyo kala horeyn marka macnuhu waxa weeye iyagoo hore risaalada u qiray ayay gaalnimo u dambaysay ee iyagoo gaaloobay dee risaalo ma qirsanaa hadday qirsan yihiin mabay gaaloobeen wallaahu allana laa yahdi ma hanuuniya alqowma qolada aldaalimiina aalimiinta ah tafsiirka aynu marray waa tafsiir waxaa kaloo yani axadu tafaasiir ka mid ah in la yidhaahdo qowman kafaruu bacda iimaanihim wa shahiduuda in lagu cadfo bacda iimaanihimta oo la yidhaa qolo gaaloobay iimaankooda dabadeed iyo wa shahiduu wa shahaadatihim wa bacda shahaadatihim qiristay qireen dabadeed bay gaaloobeen ana rasuula xaqun rasuulku inuu xaq yahay oo masderka shahiduu laga dhalaaliya lagu cadfayaa iimaanka waana sabki bilaa saabigoo ficilka iyadoon masder gelin waa laga soo dheegi karaa waa laga soo dhalaalin karaa tasmacu bilmucaydi khayru min an taraahu oo kale ay samcuka bilmucaydi alla waxau ihi ulaaika kuwaas sifadaa iyo tilmaantaa laga helay jazaauhum abaalmarintoodu waxa weeyi ana calayhim in korkooda ay ahaatay lacnat allah ilaahay nacdashiisu inay dushooda saaran tahay iyo walmalaaikati malaaigta nacdasheeda iyo wnaasi dadka nacdashoodu ajmaciina xaala yihiin dhammaantood dadku khaalidiina xaal ay ku waarayaan baa lacnadi ahaatay oo calayhim damiirka maxalujarka yaalla ka xaalee khaalidiinada oo khaalidiina xaal ay ku waarayaan baa nacdali dushooda ahaatay fiihaa nacdasha dhexdeeda ay ku waarayaan ama fiihaa naarta dhexdeeda ay ku waarayaan oo naarta halkee laga soo sheegay waataynu imika soo maranay damiirku ama madkuur buu u noqdaa ama mafhuum wax la sheegay ama la fahmayo marka imika naar lama sheeginoo dee dikru naari nooma soo hormarin laakiin waa mafhuumo lacnadaa korkooda ahaataa laga fahmayaa dee in la naarayo la cadaabayo marka naarta halkaa laga fahmay ayaa loo celin karaa fii haada waa mafhuum min allacna laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka walaa hum anay ahaan yundaruuna kuwa loo kaadinayo ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi dalik intaa dabadeed yacni gaalnimadaa iyo dulmigaa dabadeed kuwii ka soo noqday mooyaane oo wa aslaxuu hagaajiyey waxay fasahaadiyeen fa ina allaha alleh gafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadii gaaloobay uma sdaaduu dabeed kororhsaday kufraa gaalnimo kororhsaday lan tuqbala la aqbali maayo towbathum towbadooda wa ulaaika kuwaasi hum iyagu addaaluuna kuwa hallaabay oo lumay weeyi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim midkood laga aqbali maayo mil-ul ardi arlada muggeed dahaban oo dahaba walow iftadaa bih haba isku furtee ulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimun ay muulimun xanuujiya wamaa lahum mana sugnaanin min naasiriina wax u hiiliyana heli maayaan lan tanaaluu gaadhi maysaan albira samafalka gaadhi maysaan derajada biriga ama ay thawaabal biri khayrka abaalmarintiisa oo jannada ah gaadhi maysaan xataa tunfiquu ilaa aada bixisaan mimaa kii aada wax ka bixisaan tuxibuuna aada jeceshihiin maalkiina kaad ugu jeceshihiin wax kamida ilaa aada bixisaan derajada biriga ama jannada gaadhi maysaan wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin shay-ana fa ina allaha alleh bihi shayga aada bixisaan ee munfaqa caliimun kii u cilmi badan weeyi hadduu og yahayna wuu idinka abaalmarinayaa weeyi aayaadkan waxaa ku sugan atayiis min hidaayati man dalla calaa cilmin wa jazaauh quusin laynaga quusiyo o layidhi rajo ma leh qofka hallaabee luma isagoo ogoo cilmi ule si badheedha uga baydho xaqa iyo abaalmarinta uu leeyahay kayfa yahdi llaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim wa shahiduu ana arasuula xaqun wa jaa-ahum اlbayinaat waa bilaa rajo qof isagoo og xaqii u badheedhay waxa weeyaan baadilka iyo gaalnimada waxaa kaloo aayaadkan ku sugan altawagulu fi اshari wاlfasaad qad yaxuulu bayna alcabdi watawba in fasaadka iyo sharka lagu talax tagaa waxay qofka ka teedi kartaa oy ka xijaabi kartaa towbadii iyo noqodkii oo sharka qofku hadduu ku talax tagu ku fogaado waxaa laga yaabaa towbad dambaba in la waafajin waayo ilan towbadu waa tawfiiq min allah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qabuulu tawbati miman taaba fii waqtiha mustawfiyata lishuruud towbada qofka xilligeedii iyo waktigeedii ku towbad keena shuruuddeediina dhammaystira in laga aqbalayo ama gaalnimo ha galo ama wax ka sokeeya ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu fa ina allaha gafuuru raxiim aayaadkan sababu nusuul baa lagu sheegay inay ku soo degtay sababta ugu horeysa waxa weeyi in saxaabada nin ka mid oo ansaari ahaa ayaa ridoobay oo diinta ka noqday dabadeed intuu isa soo canaantay ayaa nebiga sala allahu alayhi wasalam uu usoo fariin dirtay oo waxa u yihi yaa rasuula allah yacni towbad ma leeyahay haddaan soo noqdo marka waxaa soo degtay kayfa yahdi llaahu qowma kafaruu bacda iimaanihim wa shahiduu ana arasuula xaq sababta labaadna bazaar baa soo saaro waxay ahayd koox ayaa ridowday oo diintii dib uga laabtay iyaguna intay isa soo canaanteen ayay nebiga usoo fariin dirteenoo ay yidhaahdeen towbad ma leenahay markaasi ay soo degtay ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma sdaaduu kufran lan tuqbala towbatuhum wa ulaaika hum adaaluun haddaba culimmadu waxay isweydiiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wax kastoo la galo oo gaalnimo ugu weyn tahay dee towbada waa ka aqbalaa marka lan tuqbala maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi baa la yidhi waxaa looga jeedaa lan tuqbaladan axwaal mucayan oo gaaraan towbada la aqbalin waxaa ka mid ah dee cinda alqarqara naftu halkaa hunguriga markay isugu timaado dee ruuxu kun jeer hadduu yidhaha waan towbadkani laga aqbali maayo oo geeridii mar hadday ku soo xaadirtay waktigii towbada la aqbalayay waa ka dhammaaday waxaa kaloo towbada aan la aqbalayn dee man maata cala alkufri qofku gaalnimo hadduu ku socduu ku hoyduu ku dhinto dee towbad ma leh ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa qofka ku dhinta towbad ma leh iyo aqbalaad hase ahaatee qarqarada wixii ka horeysa intaanay naftu halkaa kalxamaha isugu iman wixii ka horeeya dee towbadu waa maqbuul oo waxa ugu daliilaa dee nebiga sala allahu calayhi wasalam adeerkii abu aalib isagoo sakaraadaya laakiin naftii weli halkaa aanay soo gaadhin ayuu ku yidhi yaa cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeerkayow laa ilaaha ila allahu dheh kelmad ilaahay agtiisa aan kuugu doodo xujo ii noqota haddaanay anfacayn xilligaa dee kuma yidhaahdeen qul laa ilaaha ila allah sidoo kale inankii yaraa yahuudiga ahaa ee isaguna sakaraadaya nebigu markuu booqda u tegey waxa uu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah markaasuu aabbihii eegay macnaha wuxuu dee ka waabanayaa waalidkiisa oo uu leeyahay maxaan yeelaa aabbihii baa ku yidhi aic abulqaasim war abulqaasim yeel wuxuu ku amrayo markaasuu yihi laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulu llah rasuulku waxa uu ka baxay isagoo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahay naar ka badbaadiye ayaa mahadleh markaa naftu intaanay halkaa isugu iman wixii ka horeeya towbadu waa maqbuul laakiin cinda algarqara dee in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir intaanay halkaan guriga isugu iman waxaa kaloo alla uu yihi subxaanah walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aati xataa idaa xadara axadahum lmowt qaala inii tubtu laan wala ladiina yamuutuuna wahum kufaar ulaaika actadnaa lahum cadaaba aliima alla waxau yihi subxaanah towbada la aqbalayaa umay sugnaanin kuwa xumaanta samaynaya ilaa marka ay geeridu kusoo xaadirteen naftu halkaa un guriga isugu timaado odhanaya haddaan towbad keenay kuwaasi towbad ma leh waa towbat lqarqara wala ladiina yamuutuuna wahum kufaaru kuwa gaalnimo ku dhintayna towbad ma leh ulaaika actadnaa lahum cadaaba aliima marka aayaddaasi waxay caddaysay labada xaaladood een towbada la aqbalayn oo cinda alqarqara iyo cinda almowti cala alkufri laakiin ruuxu intaasoo jeer ha gaaloobo ha ridoobo toban jeer ha ku noqdee haddii isagoo nool oo xaalatulqarqara aan gaadhin uu ka soo noqdo dee towbadu waa furan tahayo waman taaba taaba allaahu calayh wa taa'ibu min adembi kaman laa demba lah watowbatu tajubu maa qablaha islaamkuna iyo towbadu wixii ka horeeya wuu masaxayaayo wuxuu ka dhigayaa kaan lam yakun aayaadkan waxaa ka cad oo ku jira ana alcabda laa yablugu darajata albiri aw hawaaba albiri aladii huwa aljanna ilaa bilinfaaqi mima yuxibu min maalih addoonku darajada saree samafalka iyo khayrka gaari maayo ama abaalmarinta jannada ilaa uu xoolihiisa ka bixiyo ka ugu jecel yahay saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim arrintaa waa ka run sheegeen oo saxaabigii ansaariga ahaa ee abu talxa aayaddaasi markay soo degtay rasuulku uu tegey uu cihi yaa rasuula allah ilaahay waxau yihi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa ina axaba amwaalii ilaya bayruxaa wuxuu ihi rasuulkii allow waxaa soo degay wanaagga gaari maysaan ilaa xoolihiina waxaa ugu jeceshiin wax ka bixisaan aayaddaasaa kugu soo degtay xoolahaydana waxaan ugu jeclahay bustaanka bayruxa la yidhaah wa inahaa sadaqatu lilaahi wa rasuulih waana sadaqo arjuu dukraha wa biraha cinda allah waxau yihi markaa abu alxa wa inahaa sadaqa bustaanka bayruxaa waa sadaqo aan samafalkiisa iyo kaydkiisa ilaahay agtiisa ka rajaynayo fadachaa yaa rasuula allahi xayu araaka allah wuxuu ihi rasuulkii allow halkaa doonto dhigoo yeel ciddaa doonto ku bixi aniga wuu iga baxay oo hor ilaahay baan u bixiyey yacni waxay daliil u tahay sida aanu xataa dib u sii eegay ee aanu cid gaara ula doonayn rasuulku waxau ihi bakin bakin daaka maalun raabix walle waa arrin weyn oo la yaab badan oo lala yaabo xoolahaasi waa xoolo lagu macaashaye araa an tajcalaha fi laqrabiin abu alxow waxaan arkaa inaad yeeshood ku bixiso aqrabiinta kuwa kuu xigee kuu dhow fajacalaha fi laqrabiin abu alxa markaa bustaankii waxa uu ku bixiyey dadkii xigtadiisa ahaye u dhowaa halkaa waxaa laga qaadanayaa horta marka ugu horeysa dee raggii rag ahaa iyo dadka ku dayday markay wax bixinayaan waxa ugu liita ma bixiyaan ee waxa ugu roon ee ugu qiimo badan ee ugu jecel yihiin ayay xoolahooda ka bixiyaan abu alxana waa kaas waxaa kaloo laga qaadanayaa sadaqadu inay ku fadli badan tahay qofba qofka uu kaaga dhow yahay waayo qofka kuu dhowey laba xaq buu kugu leeyahy xaqii waxa weeyaan dee muslimnimada iyo sadaqada iyo xaqii silaturaxim xidhiidhinta qaraabada laba ajar buu leeyahy ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi sidii suurat lbaqara inagu soo martay walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih xoolaha bixiya alla wuu inagu yidhi waxa uu ku xidhoogu yidhi ha u qasdina yacnii xoolihiina ka u xunee u liita ha u qasdina si aad kaa u bixisaan idinkoo idinkuba aydaan qaadateen ilaa inaad ka indha laabataan oo indhaha isku qabataan mooyaane yacni waxaydaan idinkuba naftiinna u quudheen dee cid kale ha u quudhina waxa ugu liitaa ee adba haddii lagu siiyo sideen idhaa aad odhan lahayd dee adna cid kale ha siin weeyaan macnuhu marka calaa kullin infaaqa iyo waxbixinta iyo xoolaha la jecel yahay in wax laga bixiyo ayaa janno iyo biri lagu gaadhaa waxaana sidaa loo yidhi oo darajada loo sarraysiiyey waayo dee wainahu lixubi lkhayri la shadiid insaanku waxa uu ku daran yahoo lagu dabeeceeyo dabeecadu ah maal jacayl marka maadaama uu xoolo jecel yahay wuxuu jeclaa inuu hor ilaahay u bixiyo jannuu ku helaya oma sahlana alla waxau ihi kayfa yahdi llaahu alla siduu u hanooninayaa qowman qolo kuwaasoo kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadii oo washahiduu qiray ana arasuula xaqun rasuulku inuu xaq yahay oo wajaa'ahum lbayinaat aayaadkii cadcadaana u yimaadeen sidaa marka la yidhaahdo waxaad tidhaahdaa yacni kafaruu bacda iimaanihim iyo washahiduu tartiib iyo inay kala horeeyaan lagama fa lagama fahmaye e shahaadadaa horeysa kufriguna waa dambeeyey ilan wowdu tartiib ma faa'iideyneyso ama waxaad tidhaahdaa washahiduu wa bacda shahaadatihim oo iimaanka ku cadaf oo markaa waxay noqonaysaa inay gaaloobeen iimaankoodii dabadii iyo qiristay risaalada qireen kadib bay gaaloobeen marka labadaa la ysku cadfo kayfa yahdi llaahu sidee alla u hanooninayaa qowman qolo kuwaasoo kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadii gaaloobay wa shahiduu wa bacda shahaadatihim qiristay qireen dabadeedna gaaloobay ana arasuula in rasuulku xaqun xaq u yahay qiristay qireen rasuulku inuu xaq yahayna dabadeed gaaloobay oo wajaa'ahum uu yimid albayinaat aayaadkii cadcadaana ayuu yimaadeen wallaahu allana laa yahdii ma hanooniyo alqowma aldaalimiin kuwa daalimiinta ah waa kuwa ilaahay ku ogaaday inay gaalnimo ku geeriyoonayaan ilan kuwo badanoo daalimiina ayaa alla hanooniyaa alla waxau ihi ulaaika kuwaasi jazaahum abaalmarintoodu waxa weeyi ana calayhim korkooda inay ahaatay lacnat allaah ilaahay nacdashiisii iyo walmalaaikati malaaigta nacdasheedii iyo wanaasi dadka nacdashoodii ajmaciina xaalo ay yihiin dadku dhammaantood khaalidiina xaalo ay ku waarayaan kuwaa lacnadu ay saaran tahay fiihaa lacnada dhexdeeda ay ku waarayaan ama fiihaa naarta lacnada laga fahmay dhexdeeda ay ku waarayaan laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka walaa hum anay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalik intaa dabadeed gaalnimadaa iyo dulmigaa dabadii kuwii ka soo noqday mooyaane oo iyagu dee la cadaabi maayo waa la jannaynaya oo wa aslaxuu hagaajiye waxay fasahaadiyeen fa ina allaha alleh hafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariiso oo yakfiru lahum wayarxam waa u dembi dhaafayaa kuwa taa'ibiinta ah waana u naxariisanayaa alla waxau ihi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadii uma sdaaduu dabeed kororhsaday kufraa gaalnimo waxaa looga jeedaa gaalnimo kororhsaday istamaruu calayhi xata almamaat way daayimeen kufrigii ilaa ay ku dhinteen ama xata alqarqara ilaa naftuhun guriga isugu timid ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bacda iimaanihi iimaankooda dabadii oo uma sdaaduu kufran jalaalaynku halkaa wuxuu odhanayaa idaa gurgiruu aw maatuu kufaaran waa marka naftu halkaa kalxamaha isugu timaado ama gaalnimo ay ku geeriyoodaan ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bacda iimaanihi iimaankooda dabadood uma sdaaduu dabeed kororhsaday kufra gaalnimo lan tuqbala laga aqbali maayo kuwa towbatuhum towbadooda la aqbali maayo waa kuwaa qarqarada kusoo gaadhay ama ku geeriyooday ilan hadday taa ka horeyso waa laga aqbalaya oo lagu diidi maayo wa ulaaika kuwaasi hum iyagunbaa addaaluuna kuwa hallaabe ee lumay ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobo wamaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun gaalo ay yihiin falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim midkood mil-ul ardi arlada muggeed laga aqbali maayo mil-igaasoo dahaba dahab ah walow iftadaa haba isku furto bihi mil-ul ardiga arlada muggeed oo sida raajixa ah damiirka waxaad u celisaa mil-ul ardi waxaa kaloo loo celin karaa dahabka oo bihi ay bidahabi laakiin waxaa raajixa mil-iga oo waayo maqsuudku waa mil-ul ardi dahaban waa tamyiizun lagu caddeeyo waa tamyiiz waa caddayn oo arlada muggeedu waa maxay dahaban oo dahab ah waa lagu caddeeyo waa lagu bayaamiyuun marka bayaanka iyo mubayanka waxa maqsuuda mubayanka kala caddaynayo marka mil-ul ardiga yani maqsuudka ah damiirka u celi falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim midkood mil-ul ardi arlada muggeed laga aqbali maayo dahaban oo dahaba walow iftadaa haba isku furta e bihi ay bilmili arladaa muggeeda haba isku furtae laga aqbali maayo ulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay muuliman xanuujiya wamaa lahum umana sugnaanin min naasiriina wax u hiliyo u gargaara uma sugnaanin lan tanaaluu gaadhi maysaan albira darajada samafalka iyo khayrka ma gaadhaysaan ama albira ay hawaabalbiri samafalka abaalkiisa gaadhi maysaan oo jannadii ah xataa tunfiquu ilaa aada bixisaan mimaa tuxibuuna waxaad jeceshihiin wax ka mid ah ilaa aada ka bixisaan wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin shayana fa ina allaha alle bihi shaygaasi caliimun kii u cilmi badan weeyi oo idinku abaalmarinaya wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين